galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa galab sabtiga bisha julaay waa laba iyo labaatan sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaabanee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o e somaali com idaacadda galabtana waxaa halkan idinka daadihin doona jacfar maxamed kuuka iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a qarax bam oo uu ku dhintay hal qof toddoba iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay xero dad xoolihii ay abaartu ka dhammaysay ay ku nool yihiin oo ku taalla deegaanka adhi caddeeye ee duleedka magaalada laascaanood waxaan qarxay waxay ahaayeen hadhaadigii hubkii waxa weeye xilliyadii hore ee soomaaliya burburtayna hadhaadi badan baa yaallay aagga haddeerna waa soonayaashii puntland iyo somalilan hadda ka hor ay ku dagaalameen waxaas wuxuu ahaa bamgacmeed buu ahaa ilmo yar baa soo qaaday sidoo kale waxaad maqli doontaan baarlamaanka soomaaliya oo diiday soo jeedintii maxkamadda sare ee ahayd in dib looga laabto siddeed kursi oo ka mid a golaha shacabka oo maxkamaddu ay sheegtay inay ku soo baxeen hannaan musuq maasuqa sidoo kale waxaad maqli doontaan bandhigga buwaagta hargeysa oo sannadkii todobnaad hargeysa ka furmay barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka hambaryada iyo heesaha iyo weliba qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddayadan galabnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida magacaabis lagu sameeyey agaasimaha cusub ee warbaahinta aqalka cad ee dalka maraykanka maalintii jimcihii ayaa keentay inuu si deg dega isku casilo afhayeenkii aqalka cad madaxweyne donald trump ayaa jagadan agaasimaha warbaahinta aqalka cada ugu yaboohay inuu qabto antony scramuji oo madaxo ka ahaan jiray sanduuqa henge fund taasi oo keentay in sian spicer oo ahaa afhayeenkii iyo weliba kusimaha agaasimaha warbaahinta uu si deg dega u dhiibo warqadiisa iscasilaadda qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ayaa uu spicer ku sheegay inay sharaf u ahayd in uu la shaqeeyo donald trump islamarkaana u adeego dalka maraykanka sarah hanch sandres oo toddobaadyadamba warbaahinta iyadu la hadlaysay ayaa markiiba sheegtay in skramuji uu bedeli doono afhayeenkii hore ee sian spicer
guddiga golaha koongareeska maraykanka u qaabilsan garsoorka ayaa labada toddobaad ee soo aadan su-aalo la xidhiidha faragelinta ruushka ee doorashadii labada kun iyo lix iyo tobankii weydiin doonaa wiilka weyn ee madaxweynaha maraykanka iyo madaxii ololihiisa doorasho guddigu waxa uu sheegay in wiilka donald trump iyo bawel manaford ay waraysan doonaan islamarkaana ay kala xaajoon doonaan suurtagalnimada wareejinta dukumentiyo arrintaasi la xidhiidha guddiga garsoorka golaha koongareeska maraykanka waxa ay xuseen inaanay labada nin ku qasbi doonin in ay si furan uga marag furaan arrintan labada nin ayaa waxaa ku socda baaritaan la xidhiidha kulan ay la yeesheen haweeney qareen raashiyaana intii lagu guda jiray ololihii doorashada ee sannadkii labada kun iyo lix iyo tobankii caddaymaha la hayo ayaa muujinaya in wiilka donald trump uu bishii juun ee sannadkaasi kulan la yeeshay haweeneydaasi iyadoo ay suurtagal tahay in ay ka heleen xog ay meesha kaga saaraan hillary clinton oo xilligaasi la loolamaysay aabihii guddiga kale ee arrimaha sirdoonka u qaabilsan maraykanka ayaa sheegay inuu kulan la yeelan doono isniinta soo socota jared koshner oo qaba gabadha madaxweynaha maraykanka la taliyana u ah donald trump waxaana wax laga weydiin doonaa arrimo la xidhiidha faragelinta ruushka ee doorashadii trump uu ku soo baxay
nin looga shakisan yahay inuu ka tirsan yahay ururka alqaacida islamarkaana uu taageero siiya argagixisada ayaa markii ugu horreysay ka soo muuqday maxkamad federaaliya oo ku taala filadelfia waa waddankan maraykanka ali jraf ayaa sannadkii laba kun iyo koob iyo tobankii lagu xukumay degmada pensilvania ee eedo la xidhiidha in uu gacan siinayay argagixisada iyo inuu qorsheeyey inuu dilo lars filkis oo ah farshaxan u dhashay dalka sweden kaasi oo nebi maxamed ku tilmaamay ay mas-uuliyiinta ayaa aaminsan in ninkan uu bahwadaaga la ahaa gabadh maraykan ah oo lagu magacaabo colin lerose islamarkaana loo yaqaano jihaad jane si ay u qoraan dad argagixiso ah islamarkaana weeraro argagixiso ka fuliya waddamada amaba qaaradaha yurub iyo weliba eshiya larose ayaa iyadu iminka ku jirta xabsi toban sanno ah oo la xidhiidha inay si qarsoodiya u maleegaysa weerar iyo weliba qorshaha dilka filkis afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga afghanistan ayaa sheegay in weerar dhinaca cirka ah oo ay fuliyeen ciidamada maraykanku maanta ay ku dhinteen ugu yaraan shan iyo toban askari oo ka tirsan xoogaga dalkaasi afghanistan weerarkan ayaa ka dhacay degmada greshka ee gobolka helmonde halkaasoo ay ka socdaan dagaallo xoogan oo maalin ka hor ka dhashay weerar ay taalibaan ku qaadeen aagga ay dowladdu ka taliso dowlad wasiiri afhayeenka wasaaradda difaaca afghanistan ayaa sheegay in diyaarad kuwa iskood isku wada ah oo maraykanku uu leeyahay ay gantaal la heshay bara ay ciidamada ammaanku ku sugnaayeen waxaana halkaa ku geeriyooday ilaa shan iyo toban askari guddoomiyaha gobolka helmundi xayatullah xayaad ayaa idaacadda v o e da u sheegay in xogaga ameerikaanku ay garaacayeen fariisimaha fallaagada markii ay si kama a u duqeeyeen goob ku taalla aagga samband oo ay ciidamadoodu joogeen taasoo dhowaantan la dayactiray saraakiisha ciidamada maraykanka ayaa xaqiijiya weerarkaasi waxaanay ballan qaadeen baaritaano la xidhiira waxa keenay dhacda wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad wararkaasi kala socotaanna waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa hal canug ayaa ku dhintay toddoba iyo toban qof oo kale oo shan ka mid ahii ay carruur yihiinna waa ay ku dhaawacmeen markii uu qarxay bam amaba uu ku qarxay bam iyagoo ku sugan xero ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah oo ay abaartii soomaaliya ku dhufatay ka dhammaysay xoolahoodii xeradaasi waxa ay ku taallaa deegaanka ari caddeeye ee duleedka waqooyi ee magaalada laascaanood wariyaheenna cabdikariim cabdulaahi bile olol ayaa dhacdadan ka waraystay taliyaha ciidamada booliska ee sool khaliif maxamed cali waxaanu soo gaadhnay ari caddeeye kaamam ku yaalla oo dad qaxootiyaal oo barakacyaala degan yihiin halkaasoo uu qarax ka dhacay saaka abbaaro tobannadii ayna ku dhaawacmeen dad gaadhay siddeed iyo toban qof dhaawacyada qaar waxaa loo qaaday laascaanood qaarna waxay yeeleen m c h-ka ari caddeeya oo lagu dabiibaya haddeer dadkaas waxaanu haddeer ognahay in gabarh yari dhimatay oo markii horena oberation iyadoo lagu samaynayo labada gamcood go-een kadibna ay u geeriyootay toddobiyo tobankii qofka kalena ay weli dhaawac yihiinwaxaan qarxay maxay ahaayeen marka laydin sheegana waxaan qarxay waxay ahaayeen haraadigii hubkii meesha waa og tahay oo dagaallo horea ka dhici jiray waxa weeye xilliyadii hore ee soomaaliya burburtayna hadhaadi badan baa yaallay aagga haddeerna waa soonayaashii puntland iyo somalilan hadda ka hor ay ku dagaalameen waxaasi wuxuu ahaa bamgacmeed buu ahaa ilmo yar baa soo qaaday dabeetana dadkan kale oo geed hadhsanaya oo meel hoganaya ayuu ula yimi sidaasuu qarxaas ku dhacay toddobiyo tobankaa qof ee wax gaadheen maxaa ku soo ururiyey meesha mar raashin bay qaadanayeen maxaa sidee sidee xogta laydinku siiyeyna dadkaasi waa dad dee meesha deganba waa guryahoodii hortooda meesha qaraxu ka dhacay xilligaas neef bay meesha ku qasheen reeruhu waa ogtihiinoo dumarku markay neef qashaan way si wada yimaadeen deetana dumarkii markay yimaadeen carruurihiina way ka daba yimaadeen sidaasay meeshu waxa weeye shaqadii ay ka hayeen waxay neef ayay ku qalanayeen saasay nagu soo urureen qarax noocaas oo kale ah oo waxyaabaha qarxa toddobaad ka horeeya ilmo saddex iyo toban jir oo adhi la jooga uu ku qarxay bal marka ka warra arrimahan soo noqnoqonaya haa way jirtaa saddex iyo tobankii bisha ayay ahayd meel la yidhaha dhuyuxunsho afar kilomitir magaalada laascaanood u jirta ayaa wiil adhi la jooga oo reermiyiyah saasoo kale uu dhulka isnabamuguga qarxay halkaasuu ku geeriyooday maxamed faarax bilaal la odhan jiray arrimahaasi uun waa arrimo ka dhacaya uun kolley hadhaadiga hubka yaallay oo aanu sababaynayo in aan gobolku uusan helin miinabaadh waxa weeye iyo si hagar la'aan aan waxba looga qabanin oo qolyaha dee waxaweye arrimaha ku shaqada leh ay waajibaadkooda gudan waayeen uun baan dee kolley u arkaa inay sababtay arrimaha fariimaha ad diraysaan maxay tahay maadaama la sheegay in roobabkii daaya ay waxaanay soo saareen ciidamadii kala duwanaa ee gobolka sool hareerihiisa soo maray ee puntland iyo somalilan dagaaladii ku dhex maray iyo kuwii dowladii soomaaliya hore marka u horeysa waxaan u digayaa oo aan fariin u dirayaa dadka shacabka ee reer guuraaga iyo barakacayaasha iyo dadka kale oo xoolo dhaqatadaaba in wixii ay arkaan oo noocaasa ay waxaweye ayan gargaraacin taataabanin caruuraha laga qaado soo sheegaan bilayska gobolka sool la soo xidhiidhaan waxaweye markaa annaguna ciddii ku shaqada lahayd aanu u gudbinno waxaanu kaloo baaq u diraynaa dhammaan hay-adaha ku shaqada leh waxyaabahan qarxa iyo hadhaadigii qashinkii hubkii hore ee soomaaliya inay si degdega gobolka u yimaadaan oo ay uga howl waa gartay booliiska gobolka sool ma leeyahay laan ka hor tagta oo dadka ka caawisa waxyaabahan ay dadku sida weyn uga cabsida qabaan oo dadkuna ay xoolaha raaci kari leeyihin caruurihiina loo baqayo maya arrintaas haddeerta hole waxa weye jiriisku ma leh laakiin waxa weye waa ku tala jirnaa in qorshaha la sameeyo taliyaha ciidanka iyo wasiirka arrimaha gudahaba waanu ka wada hadalnay in tiimkii bleyska exploshinka la diyaariyo sida ugu dhaqsanyaha badan insha allah waxaan rajaynaynaa inaanu heli doonno oo ay ka howlgeli doonaan gobolka
waxa uu ahaa taliyaha ciidamada booliska sool khaliif maxamed cali oo u warramaya wariyahayaga cabdikariin olol
baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta laalay go'aan ay maxkamadda sare hore u gaadhay oo ahaa inay laashay oo baarlamaanku uu dib ugu laabto uga laabto doorashada siddeed kursi oo ka mid ah golaha shacabka oo maxkamaddu ay sheegtay inay ku soo baxeen hannaan musuq maasuqa wariyahayaga xasan kaafi qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho kulan ay maanta xubnaha baarlamanka soomaaliya ku yeesheen xarunta golaha shacabka ayay uga soo horjeesteen go'aan ay horay u soo saartay maxkamadda sare oo ku saabsanaa in dib loogu laabto kuraasta doorashada siddeed xubnood oo ka tirsan aqalka hoose taasoo ay maxkamaddu ku sheegtay in dacwad ay ka timid doorashadooda waxaana xubnahaasi ka mid ah cabdulaahi maxamed aadan shaacir maxamed siciid cabdulaahi maxamed axmed abtidoon nadiifo aadan isaaq mune khaliif sheekh abu munakey cabdicasiis saalax carmaan sharmaake garaad saleebaan buraale iyo samre ibraahim cumar guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka mahad cabdalle cawad ayaa xildhibaanada ka hor akhriyey sababaha uu xildhibaanku ku weyn karo xilkiisa waxaana uu dhanka kale sheegay in xildhibaanada sideedda ah ee ay maxkamaddu sheegtay in dib loogu laabto doorashada kuraastooda ay yihiin xildhibaano saxa kuraastooduna tahay lama taabtaan golaha shacabka wuxuu sugayaa in hannaanka iyo dhammaan xeerarka lagu hirgeliyey doorashooyinka dadban ee labada kun iyo lix iyo tobanka kor ku xusan ku salaysan yihiin heshiis siyaasadeed loo dhan yahay laguna meel mariyey xeer madaxweyne nambarkiisu ahaa soddon iyo siddeed ee ku taariikhaysnaa koob iyo labaatankii maajo labada kun iyo lix iyo tobanka kaas oo mudan in ay xurmeeyaan dhammaan hay-adaha dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed labo si waafaqsan qodobka konton iyo sagaalaad faqadda koowaad ee dastuurka hannaanka keliya xildhibaan loo dhaariyey baarlamaanka uu xil ku waayi karo waa a xubinta oo geeriyoota ba xubinta oo ay la soo gudboonaato xaalad xilgudasho la'aaneed oo joogto ah a xubinta oo istiqaalad u gudbisa aqalka ay xubinta ka tahay lagana oggolaado da ka maqnaansho laba kal fadhi oo caadi ah iskuna xiga ayada oo aanay jirin sabab maangal ah e haddii ay xubintu aqbasho xil dowladeed aan wasiir ka ahayn iyo fa haddii la hakiyo xuquuqdiisa muwaadinnimo sida ku cad sharciga saddex saa daraaddeed qaraarka golaha shacabka lambarkiisu yahay gasha ba toban eber eber afar toddobiyo toban ee labaatankii janaayo labada kun iyo toddobiyo tobanka iyo go'aanka guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban ee labada kun iyo lix iyo tobanka ee lambarkiisu ahaa laba boqol koob iyo soddon eber labo labada kun iyo toddobiyo tobanka ee soo baxay toddobadii bisha labaad labada kun iyo toddobiyo tobanka ay soo ay ku soo saareen natiijada rasmiga ahayd ee xubnaha labada boqol toddobaatan iyo shan xildhibaan ee golaha shacabka ee ku guulaystay doorashooyinka dadban ee labada kun iyo lix iyo tobanka waa kama dambays waana lama taabtaan intaasi kadib guddoonka baarlamanka ayaa soo jeediyey in xildhibaanadu ay u codeeyaan qorshaha ku aadan xildhibaanada sideedda ay maxkamadda sare laashay xubinnimadooda baarlamanka waxaana madasha baarlamanka fadhiyey boqol iyo siddeetan iyo afar mudane kuwaasoo boqol iyo siddeetan ka mid ahi ay u codeeyeen in xildhibaanadu yihiin kuwo sharci ah halka afarta kalena ay ka aamuseen sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari oo kulanka shir guddoominayey markii codaynta bilaabatay waxaa goobjoog aho fadhiday boqol iyo siddeetan iyo afar xildhibaan waxaa ogolaatay boqol iyo siddeetan waxaa diiday midna waxaa diiday ma jiraan afarna way ka aamusay marka saas daraaddeed qaraabkani waa ansaxay mahadsanidin
dhinaca kale wasiirka boostada iyo isgaarsiinta soomaaliya cabdi canshuur xasan ayaa maanta xubnaha baarlamanka u qeybiyey sharciga isgaarsiinta dalka si ay u soo akhristaan waxaana xildhibaanada qaar ay su-aalo ka weydiiyeen wasiirka qodobo ku aadan howlaha isgaarsiinta dalka iyo xaaladaha ay xilligan ku sugan yihiin waxaana arrintaasi la go'aamiyey in lagu wareejiyo guddiga isgaarsiinta ee baarlamanka si ay uga soo baaraan degaan kadibna dib ugu soo celiyaan baarlamanka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli nagala socotaan waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa haatanna hargeysa safiirro iyo diblomaasiyiin ka socda dowladaha yurub oo ay ka mid yihiin safiirka midooda yurub iyo safiirka ingiriiska u qaabilsan soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada hargeysa si ay uga qayb galaan sanad guurada tobanaad ee bandhigga caalamiga ah ee bugaagta hargeysa islamarkaana ay qayb uga noqdaan furitaanka bandhigaasi ee sanadkan warbixin arrintan ku saabsan waxaa hargeysa inooga soo diray barkhad maxamuud kaariye
bandhiga caalamiga ee bugaagta hargeysa ayaa saaka ka furmay magaalada hargeysa waxaan jooga xarunta ka socdo bandhiga bugaagtu sidoo kale waxaa la xusaya tobangurada kasoo wareegtay wakhtigii la bilaabay waxaa kasoo qayb galay martisharaf aad u tiro badan waxaa bandhiga furay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dhigta sacda la shiray oo ku soo dhoweeyey martida tirada badan ee ka timid daafaha dunida waxaa ka qayb geliyay ambasadoro ama safiiro diblomaasiyin ka socda midooda yurub waxaa sidoo kale halkaasikaasi dhigtay adna aadan ismaaciil oo iyana ka hadashay muhiimadda ay leedahay buugfeerka iyo sidoo kale kaalinta ay kaga jirto isbarashada dunida iyo somalilan iminka waxay la jooga dhegta jaamac muuse jaamac agaasimaha xarunta ahna aasaasaha xarunta dhaqanka hargeysa kana mida qabanqaabiyayaasha bandhiga caalamiga buugta hargeysa jaamac bal warbixin naga sii toban guurada bandhiga caalamiga bugaagta hargeysa barkhad aad aad baad mahadsantahay toban guuradu waxa weeyaan mar haddaynu toban soo hadal qaadnay wakhtigaa dheer bay soo socotay way sidaynu maanta maalintaynu bilownay iyo maanta differenska udhexeeya waydin aragtaan haddaynu ahayn inaynu laba boqoloo qof isumi bugaag isugu yimi maanta kumanaan baynu sare u dhaafinay waxaa laakiin muhiima oo ay toban guuradu la bilaabantay in aynu meelaynu leenahay hoynu leenahay hoy dhaqanku leeyahay ummaddu leedahay inaynu ku qabanayno macnaha furitaanka xarunta dhaqanka ee hargeysa iyo qabanqaabada dhegista toban guurada bandhiga caalami hargeysa waa laba arrimood oo ismataaneeyay oo aad iyo aad u qiimo badan marti badan bay muuqataa waxaan arkaya diblomaasiyiin iyaguna ka soo qayb galay ka kala socday midooda yurub dowladda ingiriiska iyo waddamo kale oo yurub ah martidu halkey ka kala timid dalalka guud ahaan markaad eegto waxaanu haysanaa koob iyo toban dal bay oo kale kaana bay ka yimaadeen dadkainoo yimi marka laga reebo africa intaynoo joogto oo dalka martida ah nigeria ay ka mid yihiin iyo gaana ka mid yihiin kuwii hore oo yimi marka labaataniyo dal baynu ku dhowdhownahay marka la eego haddii daldal loo tiriyo dalalka laga yimi qorayaal badan baa ka soo qayb galay bandhiga caalamiga bugaagta hargeysa oo toban jirsaday sanadkan waxaa ka mid a jaamaca jaamac jiir waxa uu qoray buug bal marka hore warbixin nagas anagii dhegeystayaasha buuggaagu wuxuu ku saabsan yahay aad kusoo bandhigaysa halkan walaala buugga horta magaciisa waxaa dariiqa loo maray dib heshiisiinta iyo dowladnimada somalilan buuggan wuxuu taariikh ahaan ka warramayaa somalilan kii ilaa laba kun iyo tobankii ayuu ka warramayaa wuxuu kaloo ka warramayaa shirbeelaadyadii qabsoomay ilaa ilaa iyo go-aamaday ka soo baxay haddii ilaahay idmo sidii sharci dejintu ay uga qayb qaadatay golayaasha qaranku ay uga qayb qaateen wuxuu kale oo ka warramayaa afartii madaxweyne isaga dambeeyey mid waliba sidii uu ku soo baxay iyo sidii uu madaxweyne uu ku noqday marka waa geed socodkii loo maray nabadayntii iyo sidoo kale kala guurkii axdi qarameedka iyo sidoo kale xisbiyada badan ama dimuqraadiyadda haa marti ka socota dalka jabuuti ayaa ka mid a martida ka qayb galisa bandhiga caalamiga bugaagta hargeysa sanadkan cabdilla xaaji cusmaan baa ka mid a waa qoraaga bugaagta xeer ciise iyo sidoo kale bugaag kale oo tiro badan waad mahadsan tahay barkhad aad iyo aad baan horta ugu faraxsanahay maanta oo ay soo gaadhay sanad guuraagii tobanaad aniga waxay tahay sanad guuraagii sagaalaad oo aan ka soo qayb galo bandhigeennan caalamiga ah ee bugaagta ee hargeysa intaa oo sannadoodna yacni waxaad mooddaa sanad kasi kor iyo u sii kacayaa waxun baa noogu sii biiraya kolkaa bandhigan wuxuu noo yahay meel fikirkaygaan ku soo bandhigno qoraalkayaga ku soo bandhigno isla markaana suuq noo ah aan wax ku iibinno bugaag tiro badan oo kala duwan baa ka mid ah sidaynu hore usoo sheegnay bugaagta lagu soo bandhigayo bandhiga caalamiga ee bugaagta hargeysa waxaa ka mid a buugga kayd deegaan waxaa qortay huda cali barfas waa buug ka duwan runtii bugaagta meesha yaalla oo isagu wuxuu koobsanayaa halka kuwa kale qoraal leeyihiin isagu waa sawir huda buuggan sawiradii uu xambaarsiya nooga war aad baad umahadsantahay barkhad runtii buugga kee deegaan waa buug sawira ah oo sawiradaasi yihiin sawira aan ka soo qaaday gobolada somalilan ee lixdaa sida guud degmooyinka caasimadaha iyo goobaha taariikhiga aahaarta qadiimiga muddo intaa leeg buu buugani qaatay hudaay muddo wuxuu igu qaatay ahaa sawiradaa inaan uruuriyo shan sannadooda laga soo bilaabo ilaa waxaa ka mid a guleed sidoo kale waxaa halkaasi ka hadashay safiirka midooda yurub franika lorensa waxaana tilmaantay in bandhiga caalamiga buugita hargeysa toban jirsanaya uu astaanu yahay nabadda somalilan ka jirta iyo sidoo kale sida uga hana qaaday akhriska iyo qoraalku iyo dhaqanku sidoo kale waxaa tilmaantay hiilka ay la barbar taagan yihiin kobcinta akhriska iyo qoraalka iyo guud ahaan dhaqanka waxaa kaloo halkaasi ka hadla safiirka dowladda ingiriiska u qaabilsan soomaaliya oo tilmaamay in dowladoodu somalilan la garab taagan tahay marka la eego dhinacyada doorashooyinka waxaa kaloo tilmaamay in sidoo kale caawimada dalkooda iyo dalalka kale yurub ay siiyaan somalilan ay tahay mid tilmaaman waxaana go-aanu xusa caawimadii ay siiyeen wakhtiyadii abaaraha laga soo kabanayo oo tilmaamay inay siiyeen mid la mid ah ama u dhiganta tii ay siiyeen soomaaliya barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
waa hagaag dhegaystayaal aad buu mahadsan yahay barkhad maxamuud kaariye oo inala socotiinayay warbixintaasi ku saabsan bandhigga caalamiga ah ee bugaagta ee magaalada hargeysa ka furmay haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo soo jeedinaya waryahayaga jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal toddobaadkan dhacdooyinka laga diisanayaa dhacay ha yeeshee haddii aynu ka horrayno waxaa dagaalbeeleedyo ka dhacay qaybo ka mid a gobollada dalka soomaaliya kuwaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac qaybo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa laba maleeshiya beeleed isku dagaashay waxaana dowladda soomaaliya ay ugu baaqday in dagaalkaasi la joojiyo sidoo kale deegaanka xeraale ee gobolka galgaduud sidaas si la mida dagaal ayaa ka dhacay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dagaalada ka dhacay gobolka galgaduud ugu yeeray dhinacyada dagaalamaya inay joojiyaan dagaalka oo halkaasina ay u diri doonaan guddi soo qiimeeya dhibaatooyinka halkaasi ka dhashay hay-adda cilmibaarista ee heritage fadhigeedu hamgalada muqdisho toddobaadkan waxay soo saartay ra'yi ururin ay ka sameeyeen ilaa iyo shan magaalo oo ka tirsan dalka soomaaliya taasoo ku aadan dastuurka waddanka soomaaliya waxaana hay-addu ay sheegtay in dadka soomaaliyeed ay dastuur ogol yihiin laakiinse waxa ay baqdin ka muujiyeen bay tiri in dastuurka qofba si uu u fasirto oo maamul goboleedyada dalka soomaaliya dowladda federaaliga ahi ay dhibaato arrinkaasi dastuurka ku saabsan isku qabtaan waraysi arrimahani ku saabsan oo faaqidaada qaybaha dambe ee barnaamijka ayaannu dhegaystayaal idkugu soo gudbin doonaa dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid a kooxda al-shabaab ayaa saddex gabdhood oo la shaqaynaya hay-ad dhinaca minabaarista ka shaqaysa waxa ay ka qafaasheen deegaanka farlibaax ee gobolka hiiraan wasaaradda waxbarashada dowladda federaaliga ee soomaaliya waxa ay toddobaadkan ku dhawaaqday natiijadii imtixaanaadka guud ee samdugsiyeedka waxaana ay soo saartay ardadii ku guulaystay imtixaanaadka oo ay kuwa ugu horreeyana wasaaradda waxbarashada sheegtay inay deeqo waxbarasho siin doonaan guddoomiyaha degmada xudur ee gobolka bakool waxa uu tilmaamay in kooxda al-shabaab ay ka codsadeen mukhtaar ruubo abu mansuur oo kooxdaas hore uga godooday inuu dib ugu soo laabto kooxda kadib markii warar soo baxay oo sheegaya in wadahadallo ay suuragal tahay inuu dhex maro isaga iyo dowladda soomaaliya madaxweynaha dalka maraykanka donald trump iyo dhigiisa dalka ruushka valadimir putin ayaa la shaaciyay inay yeesheen kulan labaad oo aan hore loo ogeyn intuu socday shirkii dalalka g ee lagu qabtay waddanka jarmalka arrinkaas oo walaacaadu fara badan laga muujinayay toddobaadyadii ugu dambeeyey dhinaca kale dadaallo xubnaha xisbiga jamhuuriga ay ku doonayeen inay isbedello ugu sameeyeen barnaamijka daryeelka caafimaad ee maraykanka ayaa burburay kadib markii laba senatar oo hor leh ay ka soo horjeesteen in ay codka siiyaan caymiska caafimaad ee ay doonayaan xubnaha xisbiga jamhuuriga inay ku bedelaan midka hadda jira ee obama ker isla wararka toddobaadka senatar john mccain oo ka tirsan xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa laga helay kansar dhinaca maskaxda ah waxaana dhakhaatiirtu ay sheegeen inay la tacaalayaan wararka kale ee dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal waxaa ka mid ah askari ka tirsan ciidamada biliiska gobolka minnesota oo layidhahdo maxamed nuur ayaa toddobaadkan dil u geystay justin damon oo ku afartan jir haweenay caddaan ahayd oo waddanka australia u dhalatay hayeeshee ku dhaqnayd gobolka minnesota booliiska ayaa sheegay in dhacdadani ay baarayaan maxamed nuur waxa uu ka mid yahay soomaalida ku biirtay biliiska gobolka minnesota sanadkii isla wararka dhacdooyinka ayaan dhegeystayaal ku guda jirnaaye sarkaal ka tirsan sirdoonka dalka maraykanka ayaa sheegay in dowladda imaaraadku ay abaabushay jabsashadii bogga internetka wakaalada wararka ee khadar markaas oo la faafiyey warar sira oo la sheegay in ay ka mid ahayd waxyaabihii marmarsiyada looga dhigtay in xiriirka loo jaro dalka khadar islamar ahaantaasina ay go'doomiyaan dalalka kale ee khaliijka sheekada saraakiishan sirdoonka oo magacooda la qariye ayaa lagu daabacay wargeeska the washington oo kasoo baxa wadanka maraykanka madaxweynihii hore ee wadanka brazil louis inacio lula da silva ayaa lagu helay musuq maasuq iyo been xalaaleyn lacag waxaana lagu xukumay xabsi sagaal sano iyo bar ah lula ayaa beeniyey eedeymaha loo soo jeeday waxaana uu sheegay in uu qorshaynayo inuu raacfaan ka qaato go'aanka maxkamadda inta uu socdo hannaanka raacfaanka waxa uu ahaan doona qof xora oon xabsi gelin waatay dhegaystayaal aynu ku soo laabanna barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka hay-adda cilmi baarista heritage fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ayaa soo bandhigtay ra'yi baaris ay ku samaysay qaar ka mida gobollada dalka soomaaliya gaar ahaan shan magaalo oo waaweyn oo ka tirsan waddanka soomaaliya waxaana dadku ay weydiinayeen aragtida ay ka qabaan dastuurka soomaaliya hay-addu waxay sheegtay in aragtiyada muwaadiniinta soomaaliyeed aan si ku filan loogu dabaqin dastuurka oo badana siyaasiyiinta laga talageliyey dadkuna ay aragtiyo kala duwan oo u badan kuwa dhinaca wanaagsan wax ka arka ay ka qabaan arrimahani ayaan haddaba waxaan jeclahay inaan kala sheekaysto oo faahfaahin inaga siiyo madaxa hay-adda heritage cabdirashiid khaliif isagoo ku sugan magaalada muqdisho ayaana weydiiyey magaalooyinka ay ra'yi ururintani ka sameeyeen iyo waxaa u soo baxay ugu dambayn magaalooyinka aan cilmibaarista ka sameynay ama fikrad aruurinta waa shan boosaaso iyo baydhabo beledweyne muqdisho iyo kismaayo waxayna qayb ka ahayd macnaha fikradda shacabka in lagu ogaado arrimo badan oo asaasiya bishii january baana sameynay intaan dowladdan la dhisin oo kala guurka iyo doorashada lagu jiray kun iyo afar boqol iyo labaiyo labaatan qof oo soomaaliyan waxaan weydiinay oo si oo random ah ama maaragtay dhowrkii guriga guri laga boodahayo oo la garaacayo la weydiinayo fikradooda dastuurka iyo waxay ka qabaan iyo arrimo dastuurka la xiriira waxaa naga soo baxday kow dadka soomaaliyeed oo aan wareysanay inay dastuurka fikrad ka qabaan oo ay ogyihiin badankoodu boqol kiiba toddobaatan iyo xoogaa in dastuur jiro dalka ka jiro sidoo kale badankooduna ay fikrad fiican ka qabaan dastuurkaas oo in dastuurna loo baahan yahay una wax ka tari karo dhibaatooyinka siyaasadeed iyo maamul iyo sharciya oo soomaaliya ka jira waxay kaloo sheegeen inay aaminsan yihiin ama noo soo baxday dadkaas markaan sigoodii soo aruurinay inay tuhun badan ka qabaan in siyaasiyiintu ay ka dhab tahay ku dhaqanka sharciga iyo dastuurka ay ay ay shaki ka qabaan iyo welwel oo siyaasiyiintu aysan rabin sharciga inay ku dhaqmaan maadaama dastuurku yahay sharciga ugu sarreeya ee dalka iyo in maxaa la yidhahdaa iskhilaafka dhex mara maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe uu salka ku hayo ku dhaqan la-aanta dastuurka ama maaragtay andhaho khalkhalka ku jira iyo iska hor imaadka ku jira dastuurka laftigiisa waxyaabaa dadku ay jeclaan lahaayeen oo si weyn ay usoo dhoweyn lahaayeen ama ay ka midaysan yihiin badankood maxaa ka mid ah haddii ay jiraanba in dadku ay wax ka midaysan yihiin oo dastuurkaasi ku saabsan in lagu daro ama laga saaro dastuurka hadduu wuxuu ku jiraa oo hadda waxaa dowladdan hadda dhashintay waxaa laga rabaa inay dastuurka dib eegis ku samayso ayna hirgeliso wasaarad baa jirta shaqadaas ku magacaaban waxaa kaloo jira guddi madax bannaan oo asna dastuuri ah oo asna aqoon-yahano soomaaliyeed ay madax ka yihiin oo guddiga dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka la yidhaahdo waxaa kaloo jira aqalkii saro hadda soo kordhay waxaa jira guddi baarlamaaniya oo labada aqoon hadda laisku daray noqday oo guddiga dib u eegista dastuurka la yidhaahdo maamul goboleedyadiiba ayaguna wasaaradana leh daneen hayana dastuurka inay maaragtay ku darsadaan dastuurkan hadda laga shaqeynhayo oo noqon doona kii rasmiga ahayo aftida dadweynaha lagu ansixin lahaa marka shacabku in dastuurka uu dalka siyaasadiisa lagu dejin karona way aaminsan yihiin in dastuur loo baahan yahayna way sheegeen laakiin waxay walwal ka muujiyaan siyaasiyiintu inay arrintaas ka dhab tahay waxyaabaha hadda jirana waxaa ka mid ah in sidaan hadda sheegay hay-ado kala duwan oo guddi madax bannaan iyo wasaarad iyo guddi baarlamaaniya iyo maamul goboleedyadii iyo aqalkii salo soo kordhay waxaasoo dhan ay ay siba siyaabo kala duwan ama si sharciyana lug ugu leeyihiin dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ama ay daneen hayaan maadaama dastuurkan lagu qori doono dalku suu ekaan doono iyo sida dadka loo dhaqi doono marka waxyaabaha haddaan soo jeedinay waxaa kamid a in hay-adahaas ay wada shaqeeyaan oo isbarbar yaacin waxaad tiri dadku waxay walaac ka muujinayaan oo ay u jeedaan in hardan uu ka dhexeeyo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka ah arrintaasi marka idin soo baxday maxaa tala soo jeedina ama dadku waxyaabaha sida weyn ay farta ugu gudayaan ka mid a maadaama dastuurka hadda socdo oo midka saaran dastuur qabya uu yahay sida hadda uu qoran yahay waxaa ku qoran dowladda federaalka inay ilaa afar awoodood oo difaaca iyo siyaasadda arrimaha dibadda iyo waxyaaba noocaasa ee lacagta iyo ay maamusho afar awoodood ugu badaanaysa shan andhaho inta kalena ma cadda cidda leh cidda leh ma cadda marka maamul goboleedyadu inay iyagu leeyihiin bay iska aaminsan yihiin guddiga hadda marka eegista dastuurka oo shaqada soo waday afartii sano lasoo dhaafay iyo guddigii baarlamaaniga ahaa oo hawsha la waday fikradahay soo bandhigeen oo hadda baarlamaankan tobnaad oo hadda dhisan hor yaalla oo sidii wax la yeeli lahaa oo awoodahaasoo kale loo kala qaybsan lahaa marka dastuurkii horaa keenay inay maamul goboleedyada iyo federaalka isku dhacdhacaan iyo dowladda dhex cabdirashiid khaliif ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal madaxa hay-adda heritage ee cilmi baarista qaabilsan isagoo muqdisho jooga ayuuna khadka telefoonka igu warrameeyey xubintaas ayaana barnaamijka dhacdinka toddobaadka ugu dambaysay anigoo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulinta dambe nabadgelyo
halka aad barnaamijkaasi kala socotaana waa v o a oo washington idinkaga imanaysa haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa la diyaara caashe ibraahim iyo ibraahim daandure
waa mar kale iyo barnaamijkeena heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna ibraahim oo soo noqod wanaagsan marka ugu horeysa kursigaas markaad baxdaba qof baa soo fariista dabac waa la buuxinaya kursigii laakiin cabdixakiin maxamuud shuruuca kursigaasi kugu siisamay marka waa inaad u mahad celisaa wixii salaal laguu sii dirayay oo dhanna isagaad kala xaajoon doontaa waa mahadsan yahay saaxiibkay cabdixakiim maxamuud shirwac marka wuxuu yidhi salaanta wuxuu yidhi n waan u kaydinayaa saaxiibkay laakiin qaybteedana waan kala haraya
markuu yimaadan iyadoo jumlaha u dhiibaa aad iyo aad laakiin qaybtiisana wuu la haraya siduu sheegay waa tahay dhinaca dhambaalada barnaamijka haddaan guda galno dhambaalka ugu horeeya waan idin salaanay ayaa lagu soo bilaabay bahda v o a soomaali gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka salaamaha marka xiga annagoo kale ah baa la yidhi sahre maxamuud maxamed iyo maandeeq maxamed macalin xasan iyo aabe cabdirashiid xaaji aabe muxyidiin maxamed siyaad nasre muxyidiin maxamed iyo hooye xabiibe maxamed cabdulqaadir iyo jamiil isxaaq rooble iyo hani colaad xasan iyo cabdixakiin colaad xasan iyo maryan colaad xasan iyo maxamed colaad xasan dhammaan dadkani waxay tahaniyada u dirayaan arooska cabdulaahi muxyidiin maxamed iyo aroosada faadimo cabdirashiid xaaji oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho waxay leeyihiin isku waara wiili caano gabariyo caano ayaan idinkugu ducaynay ubad kheyr qaba allah idin siiya waa la yidhi annaguna waxaanu leenahay aamiin waa hagaaga dhambaalkan caasha wuxuu naga soo gaaray maxamed faarax ow cali iyo yuusuf faarax cali ow cali iyo saleemaan faarax ow cali iyo mahad faarax ow cali saciid faarax ow cali xuseen faarax ow cali aadan faarax ow cali iyo ciise faarax ow cali iyo mustafe faarax ow cali caasho faarax ow cali iyo zahre faarax ow cali iyo luul faarax ow cali safiyo faarax ow cali iyo xaleemo faarax ow cali yaasiin maxamed faarax madadaale loo yaqaano iyo waxay yidhaahdeen maxamed ismaaciil faarax iyo yaasiin maxamed faarax oo madadaale loo yaqaano iyo maxamed ismaaciil faarax iyo aamine ismaaciil faarax xaawo ismaaciil faarax idriis ismaaciil faarax cusmaan ismaaciil faarax iyo deeqo ismaaciil faarax iyo raxme ismaaciil faarax iyo saado ismaaciil faarax mustafe ismaaciil faarax iyo isxaaq axmed faarax iyo ugu dambaysta cabdulahi ismaaciil faarax iyo waxay yidhahdeen guud ahaan qoyska reer faarax ow cali waxayna hambalyo u dirayaan cabdirashiid ismaaciil faarax iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa faiza ibraahim dhidar oo isku guursaday magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin allah ka dhiga arooskooda kii kala kulmaan bashbash iyo barwaaqo aamiin ayaan leenahay anigana aamiin ayaan raacinayaa dhambaalkan aadka u quruxda badanna waxa uu ka yimid maryan salaada khatra cali daahir iyo samiiro warsame iyo maxamed jaamac cabdulaahi jaamac cornel maalig baa la yidhi mise waa conal conal maalig iyo axmed faarax iyo maxamed xaashi iyo sidoo kale haashima shaabullah iyo yuusuf hoshi baa la yidhi iyo ismaaciil yuusuf iyo cumar yuusuf iyo maxamed firin iyo xasan cali shire iyo khaliif swiden iyo cali cabdulaahi iyo hishaam cabdullah waa hishaam shaabullah iyo xabiibo cusmaan cali iyo mako iyo caruurteeda waxay dhammaantood hambalyo u dirayaan jamaal geere maxamed xasan waa siday u qoran tahay haddii lasoo ingiriiseeyey iyo haddii magaca sidaa ku saxan yahay waa jamaal geere maxamed xasan iyo xafsa saleebaan xasan cabdulqaadir oo arooskoodu ka dhacay the diamond hotel oo ku yaala magaalada london dalka britain maalintii axadda bisha julayn ay ahayd baa layidhi lix iyo tobankii sanadkan aanu ku jirno laba kun toddobiyo tobanka oo bishan julaay waxay leeyihiin noqda kuwii isku waara guri barwaaqo lamaana isku raaga kala hela ubad kheyr qaba annaguna waxaan leenahay aamiin
aamiin ayaan leenahay xaggii heesaa haddii aan caashoy ku horeyna heesta aan usoo qabanay dhegeystayaashan ayaa waxay tahay adaan kula hayaa weliba heestan ibraahinow waxaa ku luuqaya fanaanka maxamed biikey sooma ishaad ka rid
waxay ka mid tahay mid ka mid a dalabaadkay dhegeystayaashana soo weydiiyeen marka inta soo dalbatay iyo inta barnaamijkan dhegeysanaysaba waxaan kusoo dhaweynaynaa codka b k iyo heesta adaan kula haya
inayahayadan ka hela kuxawaynahayo inayahay adan adan kula haya kuna helano inayahayada iga hanti hanka fedhe inayahayadan ka hela kuxawaynahayo inayahay adan adan kula haya kuna helano inayahayada iga hanti hanka fedhe adigaan hurgada kaaga go'ay hakahiya jiife adigaan hablahatii aan arkaba kugu hilmaamaaye adan kugu heesaa sidii hoyowbadkeede adigaan hurdada kaaga go'ay hakahiya jiife adigaan hablahatii aan arkaba kugu hilmaamaaye adan kugu heesaa sidii hoyowbadkeede hadalkaagu way malabdawiyo himirti doocaane muqaal halacasi daymadayshaad daren hagaysaa garkaya halbowlaha habaad gacanku haysaaye idaraac jacayl bay haye hindayga baano hadalkaagu way malabdawiyo himirti doocaane muqaal halacasi daymadayshaad daren hagaysaa garkaya halbowlaha habaad gacanku haysaaye idaraac jacayl bay haye hindayga baano digsi durugsan hoodiyo aqoon abbela halmaashay iyo dabacsan dabaxsan haybadiyo xanaa hooya ku aroortay ayaan kugu hawaystoon haweenkaaga habsaday digsi durugsan hoodiyo aqoon abbela halmaashay
waa hagaag ah adaan kula hayaa iyo codkii maxamed biki ayaa intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada haddaan ku noqonno caasha waxaan soo qabanayaa tahaniyada aroos waxaa diraya baa layidhi maamulaha waa maamulka iyo macalimiinta dugsiga hoose dhexe iyo sare ee debley baa layidhi ee ku yaala magaalada buulaburde waxaana ay kale yihiin macalin axmed sheekh cabdi macalin yuusuf ibraahim macabdi jafuu iyo macalin deeqow axmed qarofow iyo sidoo kale macalin cabdulqaadir xuseen saalax waxa uu ku magac dheer yahay wanax iyo macalin cabdulaahi cali farax waa macalin cabdulaahi cali faarax iyo macalin cabdinaasir cabdulqaadir islow geesey iyo ustaad jamiilo caliyow jiis dhammaan macalimiintaasi waxay hambalyo aroos u dirayaan ustaad bile xasan cadde beerta nabadda ayuu ku magac dheeryahay iyo xaaskiisa ifraax caddey oo ku aqalgalay magaalada buulo burde ee gobolka hiiraan waxa ay leeyihiin guurkiina guur khayr leh ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay guur khayr leh haddii layidhi ayagaa soo dhameeyey annagu waxaanu ugu ducaynaynaa in guurkaasi ilaahay uu ka dhigo midkii waara ee ubad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin waxaa noo baaqaya xuseen xasan xuseen oo loo yaqaano xusni fashon iyo waxa ay yidhahdeen cabdulaahi xasan cabdiraxmaan iyo cabdilatiif cusmaan ibraahim iyo cumar maxamed muumin iyo waxay yidhahdeen cali maxamed cusmaan iyo maxamed cabdi ruuraye cusmaan aadan ibraahim iyo cusmaan sidow sheekh cabdi iyo shariif cali macalin seynab cabdiraxmaan maxaad iyo shankaroon maxamed muumin iyo caasho cusmaan ibraahim iyo faaduma cabdulaahi maxamed iyo ugu dambaysta najba maxamed xuseen iyo dhammaan waxa ay yidhaahdeen asxaabta oo kala jooga maraykanka south sudan kenya mosambique muqdisho boosaaso iyo qardho waxayna jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba gaarsiiyaan cabdinaasir sheekh cusmaan bulle iyo waxa ay yidhaahdeen marwadiisa nuurto cabdulaahi cali oo loo yaqaano nuurto nayruus oo ku aqalgalay magaalada muqdisho dhowaan degmada dayneyle waxaana ay leeyihiin ducada waa dhankiina waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo kii bashbashii barwaaqa laga kulmo eebbana ou idin kala siiyo owlaad kheyr qabta anigan aamin ayaan raacinayaa dhambaalkan haddaan soo qabto waxaa ugu horeeya alxaaji mursal quule col ujoog iyo qoyskiisa najiib xuseen cabdiraxmaan najiib caashaq baa layidhahdaa iyo hooyo maryan cali xuseen iyo hooyo maryan bashiir colow cabdi khaliil nuur iyo ibraahim waa cabdi khaliil nuur iyo ibraahim khaliil nuur iyo bashiir khaliil nuur waa dhammaan ilmo khaliil nuur cali baa ku jira iyo aamina iyo ladan iyo xaawo iyo xaliim waa dhammaan ilmo khaliil nuur waxaana ay kala joogaan dunida dacladeeda waxaanay hambalyo kaliya laaba hawada u marinayaan maxamed khaliil nuur oo loo yaqaano shiine cadde iyo deeqa cabdulaahi xuseen oo lagu dhashay magaalada ijaara ee gobolka waqooyi barakiniya waxaana loo bixiyey baa layiri wiilkaasi cabdiraxmaan maxamed khaliil nuur ducada ha ka reebina baa layiri waa tahay marka ducada qolihii soo qoray ahayd inay hore usoo raaciyaan mar hadday intaa soo qoreen laakiin mar haddii annaga xilka nala saaray waxaan ugu ducaynaynaa cabdiraxmaan maxamed khaliil inuu noqdo wiilkii soo weynaada ee waalidkiis dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba wax wanaagsan u tara aamiin aamin ayaan leenahay waxaa halkan dhambaal naga soo gaaray aabe cigaal maxamuud cabdulle daylaaf iyo hooyo safiyo macalin xasan sheekh axmed iyo waxay yidhahdeen adeer maxamed cabdulle daylaaf iyo caaqil xasan cilmi iyo haye iyo cabdinaasir xirsi iidle iyo waryaheena v o a cabduqaadir maxamed cabdulle okey iyo amiin yuusuf khasaaro iyo alxaaji cabdallah amiin alkaxtaani iyo cali muuse sheekh iyo aamino xirsi cabdi iyo cabdisalaan sheekh mustaf dhammaan ardada maamulka iyo barayaasha waxay yidhahdeen jaamacadda somaali international university s i u waxay hambalyo hawada u marinayaan maxamed maxamuud cabdulle daylaaf iyo sacadiya cali ciise oo waxay yidhaahdeen meherkooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho kuna aqalgalay isla magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin waxaan eebba uga baryaynaa arooskaasi inay isku waaraan eebbano uu kala siiyo ubad qayrqaba aamin anigana amiin ayaa raacina ibraahino intaadan heesta xigta soo qaban marka hore baa la yidhi salaan kal iyo laaba naga guddooma ibraahim iyo caasho waa taban idinka guddoona mid lamidan waan idiin soo diraynaa marka xigta baa la yidhi waxaa hambalyadan diraya dadka kale ahe waxaa ugu horeysa hooyo jamiile isaaq rooble hooyo duniyo cali cabdi iyo eedo madiine xasan fiidow adeer cabdulaahi xasan fiidow tahliil colaad xasan hani colaad xasan naciimo colaad xasan iyo maryan colaad xasan iyo cabdixakiin colaad xasan waa dhammaan ilmo colaad xasan waxaa kaloo ku jira sayid cali colaad xasan iyo deeqo colaad xasan khatraa cabdi aadan iyo sahraa cabdi aadan iyo maryan cabdi aadan iyo cabdiraxmaan cabdi aadan iyo maxamed cabdi aadan marka waxaan u garta waa dhammaan reer colaad xasan iyo reer cabdi aadan dhammaantood waxay kala joogaan norway sweden germany nairobi koonfur africa sacuudi arabiya iyo weliba imaaraadka carabta maraykankana waa la joogaa oo ataanaaba og iyo finland waxaanay dhammaantood tahniya dhalasho u dirayaan maxamed colaad xasan iyo naciimo cabdi aadan oo dhowaan ay gabar ugu dhalatay gobolka virginia ee dalkan maraykanka gabadhaasi waxaa loo bixiyey tahani waa tahay colaad waa la kafta markay gabadhan u dhalto waxaana colaad ilmahagoo dhan magacyadooda ta bay ka bilowdaane gabadhan hadda dhalatay talow ta ma loo hayaa marka waa lasoo helay tahani baa layii marka weli ta kalaa jirta wuxuu yidhi hadday xataa toban kale ay dhalatana ta badanah meel iigu qarsan waa tahay gabadhaas waxaa loo bixiyey tahaani colaad xasan waxay leeyihiin soo barbaaroo noqo tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda anfacda aamin aamin ayaan leenahay caasho annagana waa u hambalaynaynaa saaxiibkeena wariyaha v o a maxamed colaad xasan oo weliba waxaa warqadda hoos ibraahim oo laga soo raaciyay qaybta ugu dambaysa waxaa layidhi aamiinta waa xaggiina caasho iyo ibraahim dhammaan dhegeystayaasha waa tahay waanu u ducaynaynaa tahaani inay noqoto tii soo weynaata ee wax wanaagsan kusoo biirisa reerka ay kusoo biirtay waa tahay dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray maamo zaynab cumar qeylooy iyo leylo cali ibraahim lada loo yaqaano iyo saygeeda axmed daahir sheekh iyo carruurtooda iyo luul cali ibraahim aanisiyare ku magac dheer iyo saygeeda iyo waxaa yidhaahdeen oo la yidhaahdo xasan cabdi iyo carruurtooda iyo cabdiweli cali ibraahim weli iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo maxamed cali ibraahim macalinka xaaskiisa iyo carruurtooda iyo farxiye cali ibraahim iyo saygeeda iyo carruurtooda malyuun cali ibraahim maanka iyo saygeeda iyo carruurtooda iyo daahir maxamed cumar daahir dalka iyo waxay yidhahdeen aweys daahir sheekh oo ku magac dheer injineer caawiye ha ka tegina bay yidhahdeen maxamed sheekh xaaji malab iyo racwi siigaale siidow iyo waxay yidhahdeen xasan xareed xaaji iyo dhammaan asxaabta waxa ay kala joogaan soomaaliya sweden norway iyo south africa waxaana halkan ay hambali uga darayaan cabdisalaan cali ibraahim cabdisalaan mango iyo waxay yidhahdeen gacladiisa xaliimo sacadiya xaaji oo nikaaxoodu uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaan leenahay meherkaasi waxaan eeba uga baryaynaa in uu gaarsiiyo qoyskaasi guur ay ku farxaan dhammaalkana waxaa diraya hooye salaado maxamed cabdile iyo dhammaan reer maxamed cabdile iyo aabe xasan maxamuud faarax iyo dhammaan reer xasan maxamuud iyo hooyo xaadsan xaashi cilmi iyo habaryeer asli xaashi cilmi iyo dhammaan reer xaashi cilmi adeer maxamed cumar iyo caruurtiisa felis maxamed macalin iyo dhammaan reer maxamed macalin muno aadan iyo odaygeeda iyo caruurteeda maxamuud mascade iyo sidoo kale siyaad siciid saalax mahad guuleed saleebaan iyo bashiir geelle axmed cabdi daahir iyo kooch mahad cawaale iyo sidoo kale cali yare iyo siciid yare iyo maxamed yare waa wada yare waa taa iyo sidoo kale maxamed awoowe iyo cabdiwahaab carab iyo dhammaan kooxda colombos stars waxay hambaliyo u dirayaan aadan xasan maxamuud iyo faadime zahra maxamed macalin oo ku magac dheer al-shaxshax oo ay gabarh ugu dhalatay magaalada colombos ee gobolka ohaayo gabadhaasi waxaa loo bixiyey rudayna soo barbaar ayay leeyihiin oo caafimaad aan dhammaan iyo cimri dheer allah ku siiyo anigana waxaan raacinayaa aamiin
xildigiyahow xaragadiyo xeeldheeri garashadu xildigiyahow xaragadiyo xeeldheeri garashadu dadku kugu xushmeeyaad xulkaygii ku noqote raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn ada lagugu xooje raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn ada lagugu xooje xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad ku xurmeeyey sidii waa tahay intaas haddaan ku dhaafno codka macaan ee fanaanada hibe maxamed dhambaaladii ayaan mar kale u ambaqaadaynaa dhegaystayaasha inoo soo dirsadeen dhambaal qurux badan ayaa markana gacantayda ku jira waan idin salaanay baa lagu soo bilaabay bahda v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka salaamaha waa taban idinka guddoonay marka xiga bay yidhaahdeen annagoo kale ah sahre maxamuud maxamed iyo maandeeq maxamed xasan waa maandeeq maxamed macalin xasan iyo aabe cabdirashiid xaaji iyo aabe muxyidiin maxamed siyaad nasre muxyidiin maxamed iyo hooyo xabiibo maxamed cabdulqaadir iyo jamiile isaaq rooble hani colaad xasan iyo cabdixakiin colaad xasan iyo maryan colaad xasan iyo maxamed colaad xasan dhammaan dadkani waxay tahaniyad u dirayaan arooska cabdulaahi muxyidiin maxamed iyo aroosada faadumo cabdirashiid xaaji oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho waxay leeyihiin isku waara ilaahayna ha idinkala siiyo ubad khayr qaba oo aad u aydaan aamiin aamin ayaan leenahay waxaa noo baaqaya ustaad cusmaan ismulure iyo cabbaas cabbi macalin injineerka iyo cabdixakiin cabdiraxmaan gidhi iyo waxay dhahdeen cabdulaahi mukhtaar xukun iyo nuur garaad bareja iyo xuseen cabdi tanaay iyo maxamed baylod kaka iyo dhammaanba ardayda m t c college waxaana ay tahniyad halkan uga dirayaan xasan macalim cali iyo afadiisa igraan samow oo gabar ugu dhalatay dalka australia gaar ahaana magaalada brisbane waxaana loo bixiyey bay yidhahdeen gabadhaasi nabiha waxayna leeyihiin nabiha soo weynaaw noqotay waalidkee dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkan waxaa ugu horeeya dadka diraya waa tahniyad dhalasho marka hore asxaabta diraysana waxaa ugu horeeya maxamuud cali xuseen ibraahim cali xuseenna uu ku jira asxaab kaloo fara badan ayaa ku qoran oo ay ka mid yihiin yuusuf cali xuseen maxamuud cabdulaahi xuseen axmed cabdulaahi xuseen iyo ismaaciil cabdulaahi xuseen iyo ilmo jeelo nuur ilmo nasteex nuur ilmo daahir nuur waa tahay iyo sidoo kale ilmo cumar nuur iyo ilmo shuuriye nuur iyo ilmo dacar nuur iyo ilmo muudow nuur dhammaan dadkani waxay kala joogaan dunida dacaladeeda waxaanay halkan hambaliyo kaliya laaba uga dirayaan maxamed kaliila nuur oo loo yaqaano shiine cadde iyo deeqo cabdulaahi xuseen oo wiil ugu dhashay magaalada ijaara ee gobolka waqooyi bari kenya waxaana loo bixiyey cabdiraxmaan maxamed kaliila nuur waxaanay leeyihiin soo weyno oo noqon kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax wanaagsan u tara aamiin aamin xaggii heesaha caasho bal dhankaaga ayaan u soo riixayaa markan haddaad dhankayga u soo riixday waxaan soo qabanayaa ibraahim ow hees waayo waayo haddaan ilaahay baynayn anna baajin maayo hade haddii aanu ilaahay beenayn anna baajin maayo waa ballan cad ahaa waa ballan cad oo ilaahaynu mare ka yahay waxaa ku luuqaynayaa magool iyo maxamed axmed kuluc eesta ibraahino erayada sida isugu dubadhacayso haddaan ilaahay beenayn haddaan ilaahay beenayn anna baajin maaye waa waayo waayo iyo erayaaben dhankeyga inay dhaxan kaaga timaado aad iyo aad aad iyo aad waa la isdhaarsada
magaalada baadiyo buur bashaad kaaj oogtaba magaalada baadiyo buur bashaad kaaj oogtaba siday uga bidhantaa aadadiguna barbaar baxsan oogu noqotee siday uga bidhantaa aadadiguna barbaar baxsan oogu noqotee sidaadigu baaqdaan uba umboolin xaajada kanaba yidhi ma aye ha ka baqanin waxba kama bedelayo hadda
heesta ugu dambaysa ibraahim oo barnaamijkan kusoo xirayno waa codka macaan fanaanka xasan aadan samatar heesihiisa mid la tuuro male hase ahaatee heestan waa sideeda u shidan tahabe shaleedaya shiblayhaad waa hees aad waa hees sideeda u shuraysa soomaali jazz shurow mataqaan ibraahimo ay muusig ay surow yahay shurow mataqaan surow si fiican shurow markuu qofku xaragoonayo xaraga isla sii jebinayo maxaa la yidhahdaa aad buu qofkana maaragta u xaragoonaya marka waa hees sideeda u shuraysa xasan aadan samatar codkiisa macaan ayaan kusoo gabagabaynanaya heesta shaleedaya
waa hagaag waa barnaamijkii hambalyadii heesaha caashe ibraahim aadan iyo weliba ibraahim xasan daanduray waxaan filayaa inaad si weyn hambalyadii iyo heesihii iyo weliba aad dalashooyinkii kala duwanaa iyo goobta ayada ah inaad si weyn uga wada hesheen baan filayaa guud ahaana idaacaddayadii galabnimo oo halkan si wada jira idinka daadihinayeen jacfar kuuka iyo weliba anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac iyo weliba saaxiibkay bashiir abikar waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
shantiisalado shakilayn dhaafe shiblay haade shileydeay shiblay haade shileydeay shiblay haade shantiisalado shakilayn dhaafe مشيها أدين الشبازي مشيها أدين الشبازي ما تشريدو شيدانا تقيشيو ما تشريدو شيدانا تقيشيو شليه